xildhibaan salaad axmed caynte xildhibaan cabdirasaaq sheekh maxamed faarax xildhibaan mahdi maxamuud duqow iyo xildhibaan cabdirasaaq sheekh ilka dahab cali gacal casir guddoomiyihii hore ee muxuu ahaa baarlamaanka galmudug kaarkan isagaa bixiyey aada u fiiriya kaarkan isagaa baxshay isaguna wuu haystaa wuxuu yidhaahday ma ogoli baarlamaankii siddeetan iyo sagaalka ahaa maahe eh mid kale ma ogoli kan waa kii siddeetan iyo sagaalka kanna saa igu amrin inaan bixiyo aniga kanan hayste hanugu amrin baan dhahaya maalintaas ee baarlamaan ka wada dhikan mayou yidhi ku cusub baa la qaadanaya kan waa la tuuraya kani jeebkiisuu ku jira isagaa baxshay isaguna wuu goostay wuu haystaa maantana cadaado wuxuu la fadhiyaa ma aqoonsani mana ka war qabo mana ogi waa waxaa weeye shaydaannimo weeye ma aha bini aadannimo ma aha marka ma ahaan karaayo siday u muuqato guddoomiyaha ee baarlamaanku sbiikarku inuu ku sii shaqeeyo oo baarlamaanka sii guddoomiyo haddii uusan arrintaasi uusan si deg dega uusan uga laabanin wuxuu iska naqon doonaa xubin ka tirsan baarlamaanka arrintaasina baarlamaanka ayay u taallaa oo shuruucdeeda iyo waddadii u mari laheyd ayaga ayaa garanaya ayaga ayaana mid hufan oo daacad ah ee la imaan doona haddii uusan shaqadiisa diyaar u ahayn guddoomiyaha baarlamaanka senataradu waajibaadka ayaga saaran ha guteen yaanay faragelin ku soo samaynin interventionka ha ka daayaano maamul dowlad goboleedka galmudug ayaga waajibaadka qaran oo saaran ha guteen waxyaabaha oo ay haddii wax ay jiraan ay ka baqayaan ayaga laftirkooda waa senataro waa waxawaaye waa qarankii bay ka mid yihiin baarlamaankii bay ka mid yihiin qaranka ha guteen waajibaadkooda waan ugu hambalyaynaynaa laakiin interventionka iyo maaragtay faragelinta ha ka daayeen dadkani way tashadeen dibna uma laabanayaan insha allahu tacaala wayna soconayaan horeyna u soconayaan mas-uuliyiin ay ku kalsoon yihiinna way haystaan kolley haddii ilaahay kuu yidhaahdo ninkaa olka soo hayo shalayto iyo daraad iyo iska daba hadlayo guddoomiyaha baarlamaanka ahaana innaga wuxuuna nagu amrinu haysanno waa kana idhikaarka isagaa midka ugu horreeya qaata innaguna isagaan haysannaa wax kalena laguma biirin tirsi owna isagu ogeyna laguma darin waa intuu saxiixay galmudugna laba ninoo haddii alla kuu roonaya annagu aan meesha taagnaanno iyo nintaan macnaha cimrigeenna ah qabiil magaciisna aan sheeganno inta badan tiradiisu laagtaa la ogya macno keeni mayso inta hore allah ku anfaco taladan bay shakhsiyaad kooban ka yihiin iyada ha ku soo biiraano meelay uga soo biiraanba qabiilkan wey oy ka dhasheen iyagu iskama laha labaatan sanaa la fiiraynayey waa la dhowray cabbaar dadka ha dhowraano haddaysan dhowrayna hogaami kooxaad wakhtigiisa waa